mahadsaned yaxyaa cabdirasaaq soofe
waxaa dhacay abaar ba'an sawirada dhulkii ka yimid qalbigay dhaqaajiin waxaa dhacay abaar ba'an sawirada dhulkii ka yimid qalbigay dhaqaajiin qolihii dhammaada ee dadkii baa dhimanaye wixii dhilla ou kacaa
bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan waa sidee xaalada nololeed ay ku sugan yihiin kumanaanka qoys ee ku barakaca abaaraha kuna nool degmada baar dheere waana habeenimo isniina taariikhdun ay ku beegan tahay kowda bisha maarso labada kun iyo laba iyo labaatanka balse kusoo dhowaada fariin wacyigelin ah fariin wacyigelin oo ku saabsan horumarinta nadaafadda iyo fayodhowrka biyaha nadaafadda iyo fayodhowrka ayaa ah welwelka ugu weyn ee nolol maalmeedka qofka si uu u helo waa inaad hagaajisaa caafimaadka iyo deegaanka aad ku nooshahay waa mas-uuliyaddaada inaad aqoonsato qiimayso oo aad xakamayso khataraha ka dhalan kara biyaha nadaafad darida iyo fayodhowrka oo aad gacan ka geysato ilaalinta caafimaadkaaga iyo tan bulshadaada adigoo qaadanaya talooyinka muhiimka ee la xidhiira si loo wanaajiyo biyaha fayodhowrka nadaafadda iyo isbeddelka dabeecadda deegaanka noqo qof mas-uul ah adigoo garanaya oo kor u qaadaya arrimaha soo socda kow isticmaalka biyo nadiif ah oo nadiif ah mar kastaaba labo muhiimadda ay leedahay in la haysto iyo isticmaalka musqulaha musqulaha oo la hagaajiyey saddex waxaa waajib ah goor kasta inaad gacmahaaga ku maydharto saabuun afar yareynta khataraha faafitaanka cudurrada iyadoo la haysto deegaan xun oo wasaq ah haddii aad og tahay khataraha iyo cudurrada ka dhalan kara nadaafad darida hagaaji oo wax ka bedel nolosha gurigaaga inta qashinka uu kuu jiro ayuu cudurka kuu jira ballanteennu waa hagaajinta nadaafadda deegaankeenna fariinta wacyigelinta horumarinta nadaafadda iyo fayodhowrka ee magaalada baardheer waxaa idiin soo saaray hay-adda concern worldwide iyo lifeline gedo waxaana maalgeliyey somaali humanitarian fund oo loo soo gaabiyo s h f mahadsanadiin labadii sane ee ugu dambeeyey abaaro ba'an iyo biyola-aan daran ayaa waxa ay halakeeyeen nolosha kumanaan qoys oo u badan xooldhaqato reer guuraaha oo intooda badan xoolihii ay dhaafeen iyo beeraley noloshoodu ay ku tiirsaneed waxsaarka beeraha kuwaasi oo ku nool degmada baardheere iyo deegaana hoostaga iyadoo dhibaatooyinkaasi ay jiraan sababna ay u tahay roob yaraanta oo labadii xilli ee guga iyo daartii lasoo dhaafay ayaan wax roobaba ka di'in gobolka iyo gobollada kale ee deriska ayaa waxa ay keentay in lixdii bilood ee lasoo dhaafay dad lagu qiyaas ilaa siddeed kun oo qoys oo abaaraha darteed uga soo barakacay deegaano ka tirsan gobollada baay gedo iyo jubbada dhexe ay miciin bidaan inay ku biiraan ilaa labaatan iyo sagaal xiro barakac oo ku kala yaala duleedka baardhere duruufaha qalabsan ee soo wajahay qoysaskan ayaa sababay inay ka barakacaan guryahooda iyagoona ku biiriyay xeryo barakac ee ku yeela duleedka baadhir arrimahaasi ayaa waxay keeneen inay ku ciirtoobaan qoysaskaas islamarkaana ay adkaato noloshooda waxaana sare u kacay qiimaha baardhir lagu kala gato miciishada toddobaadkan oo keliyana magaalada baardhir waxaa soo gaaray ilaa qoys oo kasoo barakacay degmada diinsoor iyo deegaano hoostaga qoysaskan oo u badan haween caruur iyo dad kale oo da ah ayaa wajahaya dhibaatooyin xagga nolosha mana haystaan adeegyadii ay u baahnaayeen in laga caawiyo sida cunnada hoyga biyaha musqulaha iyo adeega caafimaadka inkastoo mararka qaar caawimaad kooban ay ka helaan hay-ado samafal iyo ururo degan magaalada baareer balse gargaarkaasi ayaan ahayn mid joogto ah qoysaska faraha badan ayaa xilligan waxay culays ku hayaan nolosha bulshada deegaanka oo iyaga laftooduba la daaladhacaya cuniyari iyo ciriiri xagga biyaha maadaama webiga jubba oo ah isha biyaha laga helo bishii janaay ee sanadkan uu biyo yareeyey webiga waxaan isbedelay muuqaalka biyaha iyo dhadhankooda iyadoona laga cabsi qabo haddii ay xaaladda sidan kusii socoto inay ka dhashaan cudurrada faafaa waxaa jira hay-ada sanfal iyo ururo ka qayb qaatay sidii ay kumanaanka qoys ee barakacayaasha u caawin lahaayeen iyagoona ka taageeray dhanka biyaha lacago kaasha musqulo iyo daawada waxaana ka mid ah hay-adahaasi lifeline gedo oo kaashanaysa hay-adda concern worldwide ay biyogelin u samaysay ilaa laba xero oo ku yaala duleedka baardheer musqulo iyo leerarka iyadoona dhinaca kale xeryaha barakaca maalin kastaaba la geeyo daawo iyo cuno nafaqaysan xaawo xasan maxamed waa hooyo lixdan iyo shan sano jir ah qoyskeeduna uu ka kooban yahay ilaa sideed ruux waxa ay degan tahay xerada barakaca ee dabaqa xaaji oo ay soo degtay bartamihii bishii oktoobar ee sanadkii waxayna kasoo barakacday degmada diisoor mar aan kula kulnay xerada ayaa waxa ay sharaxaysaa sida xaalkeeda iminka uu yahay iyo waxa ay ku nooshahay maadle mayna siena musqulo walna si bi walnin gili raashigna ilaahay aan qabnaa sugahayna waa ilaahay ar jir walnin suubi waraa wahayna alxamdulilah adii markaa horintay kasoo barakacday diisoor sagaal bilood alxamdulilah warkii aan qahi hadda hadda roona walni ogi aa walnin kooy walni ogi walna diji leefleen gada khayr alla sii aa ilaahay ma haddaasle iyana siidi walka badan iyo ka sugayn ismaaciil cumar macalin waa gudoomiyaha gudiga i d bska ee magaalada baardheere waxaana uu sharaxayaa inta xero ay degan yihiin dadka barakacayaasha iyo deegaanada ay ka kala yimaadeen iyo weliba sida dadka hadda ay ku nool yihiin isagoon intaasi ku darin maalmihii ugu dambeeyey xeryaha qaar caafimaad darro in ay ugu dhinteen tiro carruur ah oo ka yar da-dooda ilaa shan sano jir walaalow dadku barakacayaasha xeryaha hadda ay degan yihiin waa fara badan yihiin waa ilaa labaatan iyo sagaal xero kaam oo magaranaysa magaalada daafaheeda ah isla markaas lix xero oo la yara madax baneeyey inta kale waxaan ku samaynay inaan ma og tahay isku yaro laamalaamayno hase yeeshee markii hadda deegaanadooda la fiiriyo waa labaatan iyo sagaal xero guud ahaan waa intaas gaar ahaan meelaha ay ka yimaadeen gaar ahaan meelaha ay ka yimaadeen waxaa weeye way badan yihiin waxay ka yimaadeen gobolka baay gobolka haddii aan idinkeeda leeyahay bakool gobolka jubbada dhexe degmooyinkiisa iyo baadiyihiisa kala gidisan iyo gobolka gada tuulooyinkiisa iyo baadiyihiisa kala gidisan saddexdaa gobol ama afartaa gobol oo siiba gobolka baay u badan u xoog badan bay dadkaas ka yimaadeen iyo gobolka gado duruufaha keenayna haddee abaarta weeye kuwa hadda laga sheekayn kara ma aha meelahay ka yimaadeen waa sidaas goobaha ay ku kala nool yihiin axmedow xaaladooda nololeed ilaahay baa qiyaasi karo annaga waxaan qiyaasi karna ma aha xeryaha qaarkood markaan ilaahay ka baqo oo aan tirada qiyaas ahaan soo yareeyo waxaa ku dhinta ilaa shan qof baa qof ama ha yaraadeen ama ha weynaadeen oo nolol darro iyo jadeeca iyo gaajo intaba ugu dhimatay nolol aad iyo aad u adag bay ku nool yihiin ilaahay amarkii hay-adahuna hadda si weyn oo ma garanaysaa waxtar badan leh wax uma bixiyaan inja-ooyo wax sayrsaira waa jiraan olada unja ma garanaysaa ma og tahay dhankan carabaha iyagana wax ka sayrsaira waa jiraan laakiin wixiiow haddee hadda hal xero keligeed baa waxay degan tahay laba kun hal xero keliya waxay degan tahay laba kun boqol iyo afartan qoys waa qoys hows baa kun yay ku nool yihiin marka haashaasaa waxaa la geynayaa siddeetan ama sagaashan ama boqol maxay tari karaan waad garan kartaa inaysan waxba tari karin nolol ag bay ku nool yihiin axmedow maxamed weli yuusuf qorax oo ah gudoomiyaha maamulka degmada baardheeri ayaan wax ka weydiinay culayska barakacayaasha faraha badan ay ku hayaan deegaanka kaalmooyinka ilaa ay hadda ay ka heleen hay-adaha saanfalka iyo ururada waxaana uu sheegay in uu gaabis ku jiro dhanka wax uqabashada barakacayaasha baahi weyna loo qabo caawinta barakacayaasha inkastoo marar badan hay-ada samafal iyo ururo samafal oo fadhigoodu u yahay baardheeri iyo jaalidaha dibadda qaarkood ay ka qayb qaateen gurmadka waxtaridda
culayska ay ku hayaan dadka barakacyaasha deegaanka runtii waa culays weyn oo kusoo kordhay deegaanka iyagu de waa dad ay duruuf meesha keentay oo hadda hulka lomaysan imaan run ahaantii laakiin deegaanka wuxuu la ceerceerayaa dad barakacayaal ah oo saacadda saacadda ka dambaysa iyo moogta maalin maalin ka dambaysa sii badinaya waxaa marka jiro xaalad runtii aan la qiyaasi karin marka xaaladdaas way badan tahay cudurra dilaacay sida jadeecada iyo shubanbiyoodka iyo wax badan marka colays weyn baa deegaanka jira gudda masaajkan jeclan kuidaya waxay tahay bal waxaad ka warantaa ma jira ilaa hadda hay-ada sanfal oo dadka barakacayaasha caawiya ma badna waa waxwaa jiraan laakiin wax ku filan maahan waxyaaba yar oo dad samafalayaal iyo dad jaaliyada iyo ma ogtahay eedo waxyaaba bixiyaa jiro laakiin wax ku filan ama dhoweyn kara ma ahan marka wax culayska jiro wax ka tarayma waa waxaa culeysyada jiro waloweysan yareen hadda wax deegaanka iyo hay-adaha ka bixiyaan wax ku filan maaha abaarta xaaladeeda marka wax badan baa loo baahan yahay oo nadaafadda leh oo musqulaha leh oo biyaha leh oo cunnada leh oo daawada leh wax kasta leh marka culays weynaa jira meeshaas hay-adan waxaan ugu baaqaynaa de inay wax ka qabtaan insha allah
ibraahim maxamed cabdiwaaxid oo ah madaxa mashaariicda beeraha iyo kaabayaasha nolosha ee hay-adda samafalka lifeline gedo oo la socday xaaladda barakacayaasha degan baar dheere ayaan ka waraysanay baahiyaha ay qabaan xilligan qoysaskan barakacayaasha iyo gargaarka soo gaaray iyo weliba sida ugu macquulsan ee ay dadkani deegaanadooda dib ugu laaban karaan
axmedow soo dhawow adiga iyo radio markabley waa idinku soo dhaweynanaa xafiiska laflen marka koowaad iyo marka labaad wallaahi iyo magaalada baardheere barakacyaal fara badan baa soo gaaray kaaman fara badan oo dad fara badan ay ku jiraan ayna ugu badan yihiin hadda labada kaam oo magaalada aan filayn inay labada kaama ugu dad badan yihiin kaam iftiin oo hadda dad cusub oo ugu badan ayaga barakacayaasha abaarta saamaysay iyo arrimaha kale oo colaadaha ay saameeyeen qaarkood ay ka mid yihiin oo soo gaareen magaalada baardheere oo kaam ilaa saddex kun oo qoys ka badan ay ku jiraaneh iyo kaamkan kale ee xawaale cadday oo isagana intaasoo boqol oo qoys oo kale oo abaartay soo barakicisay iyo qolooyin kale oo horeyna daawalka hore abaarihii ka horreeyay soo barakiciyeenu noloshoodaba daawalka horeba iska adkayd ee ayagana ku jiraan marka ka wargaaban arrimaha ka jiro abaaraha iyo kaamamka dadka soo buuxiyey waxaa kaloo ayagana la halmaalo oo la mid eh dadka magaalada gudaheeda ku soo barakacay oo dadkoodii ehelka ahaa oo culays ku soo kordhiyey oo ayagana ay hayaan host communities loo yaqaan oo dad aad iyo aad u fara badan waxaa kula yaab leh inay abaarta baardheere base meesha looga yimid oo ilaaba ay ka shishayso garbaarey iyo agaarkeeda iyo dhul ku dhow oo dadka ilaa baardheer usoo barcararayeen qolooyinkii ugu soo dhoweyda webiga biyaha soo gaarayna oo hadda webiga marxaladiisa iyo biyihiisa meesha ay marayaan aad warka hayso marka axmedo waxaa weeye dadkan amuur adag baa haysatay amuurtii adkaydoo haysatay oo xoolihii oo dhaafay oo ka baxay oo nolol dambe oo iga dambaysa aysan jirin oona magaaladaana ka ahayn ayay barakacoda ilaa halkan la soo gaareen marka amuurtooduna waa hadda waad saad soo aragteen dadinka warbixin oo warbaahinta warka hayo innaguna dee intaasoo jeer baan tagnay oon arrimo wax kasa samaynay markan waad aragteenoo culayskooda intuu dhan yahay iyo dadkooda farada intay la egtahay marxaladda haysto iyo dhimashada oo weliba usii dhaartay hadda inay jadeeca ka dilaaceen kaamamka ayaga ahaa marka intaad iga waraysatoodii weydiisay iyo warbixinta waa sida waa gartay ibraahim waxaan kaloo jecel inaan ku weydiiyo qoysaskan ilaa hadda gargaarka ay heleen ma la socon kara waa mid ku filan adinkuse lifeline gedo ahaan gargaarka aad siisan dadkan barakacayaasha kale maxaad inoo sheegi kartaa axmed waa mahadsan tahay gargaar dadkan ilaahi subxaana watacaala basa la gaaro gacan rabbi subxaana watacaala ayaan wada sugaynaa gidigeen oo waad u jeedaayo haddada tambilihii ugu badnaayo abaarta baaban dhexbartamaha ka jabaaxaynaa haddayba laba bilood iyo msabiiliya bar ka dhinnayn kulaylka iyo heerkulka iyo siduu usii kulul yahay carriga waa amuur adag halkaa haddaad eegtid kaleefleen ahaan iyo hay-adaha waxaan u malaynayaa inaysan shirarkii la qabtay oo farada badnaa ay miradhal fara badan yeesheen siday u muuqato hay-adaha kalena macal naftirkooda maxalliga oo degmada joogo iyo degmada dadkeedii ka shaqaynayo joogay oo ehelka ahayo iyo muslimiinta ahayo tabarucaadka ku deeqayo ama raashin ha geeyeeno ama biyo ha geeyeene kaamamka waxbaa la gaarsiinaya ka leefleen ahaan inagu mashaariic iyo brograamyo fara badan baan ka qabannay caafimaadkoo kale hadda oo barnaamij socdo eh oo caafimaad balas eh oo wasaaradda iyo aan isla wadnay iyo shaqada hadda si fiican ooga socoto oo maalintii mise isbuucii laba iyo saddex jeer la taga kaamamka xawaale cadday iyo iftiinba hadday yihiin haddii laga soo tago kaamamka kale sida kaam xaaji cabdulaahi oo kale oaan musqulo fara badan geynay iyo kaam qansaxle qansaxle oon ayagana aan musqulo fara badan ka qodnay amuurahaas iyo kaash iyo kaash iyo weli ay u sii dheer tahay inaan wacyigelin ka wadno oo aanu filayaba xitaa raadiyaha inaan u marinay wacyigelin looga hortagayo jadeecada iyo cudurrada ka dhalan kara outbreega la yidhaahda sida kolooreho kale marka dadkaasi hadda naftirkeeda weli warbixinadoodu ayagu waan ku faajigannahay in aan weli sii gaarsiino kaash iyo waxyaalo kaloo marxalado fara badan oo dadkani baahidooda ugu yaraan yarayn karayso waa ku guda jirnaa insha allahu haduu ilaha yidhaahdo waatahay ugu dambeyn ibraahim dadkan mar haddaad aragteen barkacyaasha qaabkee ugu habboon ay ku laaban karaan qaabkee ugu habboon ay ugu laaban karaan deegaanadooda wallaahi eh, axmedow walaal waa mahadsan tahay waxaa weeye deegaamadu dadka abaar baan soo barakicisay Eh, deegaamadii ka yimaadeenna weli abaartii way ka jirtaa hadda dad qiyaastii dadka waxay u badan yihiin xoolo dhaqata beeraley oo deegaamadii ay ka soo barakaceen ama diinsoor hoosteeda ha ahaato ama baar dheere kuwan ku xeeranba ha ahaato waxay ka mid yihiin dadka xoolo dhaqata beeraleyda ay ugu badnaayeen beerahoodii oo adablaha ahaa oo ay beeran jireen oo masagada uga bixi jirtay oo galleyda uga bixi jirtay oo ku noolaan jireen labadii sano oo ugu dambaysay waxba kama soo bixin Eh, marxaladda ayada waxay sababtay xoolihii yarka ahaa ee ba- calafka xoolaha ay siisan jireen ayagina inay ka baxeen dadkan uun laabashadoodu un waxay ku xiran tahay sidaan filaayo inuu dhulkoodii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu roob ku siiyo deegaankoodii ay yaqaaneen la tacaamulkiisa iyo cimiladiisa iyo galgalkiisana ilaahay roob ku siiyo bawun laabashadoodu wakhtigaa roobka baa laga yaabaa waa mahadsan tahay cabdulqaadir maxamed oo ka mid ah ganacsatada degmada baardheere oo aan wax ka weydiinay saamaynta barakacyaasha ay ku yeesheen sarakaca ku yimid noocyada kala gedisan ee maciishada deegaanka iyo waxa sababta ay tahay ayaa waxa uu sharaxayaa duruufaha ka dhashay sicir bararka qiimaha cunnada ee magaalada baardheere raxmaani raxiim walaalla wuuna saameeyey ganacsiga wuxuu ku xiran yahay dhammaan tuulooyinkan hoos yimaada meeshaan ilaa gariley meeshaan ilaa buusaar meeshaan ilaa ceelcadde ceelguduud buraa dhulkaasoo dhan baa ku xiran degmada oo u soo maaragta ganacsi doonto xoolaha la keeno oo la keeno degmada ayagoo ganacsiga iyo xooluhu way isku xiran yihiin ka- iyo dalagga beerahabo markaas waxaa ka- sabab u ah inuu hoos u dhac dhaqaale magaaladii uu ku yimid ee, abaaraha saamaynta kuleh oo muddada saddexda sano isaga daba noqnoqonayay ayaa keenay inuu dhaqaalihii magaalada hoos uu u dhaco waa tahay een, dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay magaalada waxaa soo gaaray barakacayaal aad u tiro badan oo lagu qiyaasay ilaa iyo siddeed kun oo qoys marka sicirka qiimaha magaalada wax sarakaco u eg miyaa laga dareemayaa haa barakacayaalkii owel nooga imaaday gurbaan xabiibayaal cadaadgeri ilaa kurmaan ilaa ufurow waxaa nooga sii daray barakacayaalkii kaloo haddana ayakana ka imaaday degmadii diinsoor waa laga dareemahayaa in magaaladii oo aad iyo aad iyo aad dad ka fara- fara badan ilaa shan kun oo qof ay ku soo barakacday dhaqaalihii hoos buu u dhaca qof kasta waad ka dareemaysaa dhammaan goobaha ganacsiga gelin hore iyo gelin dambe dadka masaakiintaha oo barakacayaalkaha ayaa maaragtaa limadii tuuran taas ayaa kaliftay inuu ganacsigii uu hoos uu aado marka waxa waaye marba marka ka dambayso dhaqaalihii magaalada hoos buu sii aadayaa wax soo saarkii beeraha waa hooseeya ee, ilaahay ku- xoolihii waa naga tageen oo ilaa jubbooyinkay aadeen dhammaan dadkii ganacsatada ahaa magaalada muqdisho ka imaan jira way leexdeen ilaa jubbooyinkay aadeen waxaa la dhihi karaa in magaaladii aad iyo aad baa looga dareemaya january iyo february oon maanta ay sii maraysa aad iyo aad iyo aad baa axmedow looga dareemaya xolihii dhammaada ee dadkii baa dhimanaye wixii dhigla ou kacaa Ee u dhib awoodda, u dhib, ee u dhib awoodda, u dhib. Waxaa isdhigan la sugayo, waxaa dhimanaya hooye, dhiiggaagii weeye. Waxaa isdhigan la sugayo, waxaa dhi- guud ahaan dhegaystayaal waxaa intaasi ku eg barnaamijkii toddobaadlaha ee aan ku eegayna waa sidee xaaladda nololeed ee dadka barakacayaasha ee degan duleedka baardheere ciddii uu isagay barnaamijkan waxay ka dhagaysan doonaan maalinimada arbacada haddii alla idmo labada iyo barka duhurnimo raadiyo markabley ama baraha aan ku leenahay internetka sida www radio markabley com iyo facebookeena oo ah radio markabley iyo weliba youtube-keena oo ah radio markabley soo gudbinta barnaamijkan oo ah mid toddobaadla ah halka aad kala socoteen waa radio markabley hirkiisa fm megahertz soo saarinta barnaamijkan waxaad gacan weyn ka geystay hay-adda lifeline gedo oo kaashanaysa concern worldwide waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah axmed cumar saalix dhanka farsamadan waa yaxyo cabdirasaaq soofe intaan ku kulmayno barnaamij midkaan la mid ah dhegaystayaal waxaanu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo fariin wacyigelin oo ku saabsan horumarinta nadaafadda iyo fayodhowrka biyaha nadaafadda iyo fayodhowrka ayaa ah welwelka ugu weyn ee nolol maalmeedka qofka si uu u helo waa inaad hagaajisaa caafimaadka iyo deegaanka aad ku nooshahay waa mas-uuliyaddaada inaad aqoonsato qiimayso oo aad xakamayso khataraha ka dhalan kara biyaha nadaafad darida iyo fayodhowrka oo aad gacan ka geysato ilaalinta caafimaadkaaga iyo tan bulshadaada adigoo qaadanaya talooyinka muhiimka ee la xidhiira si loo wanaajiyo biyaha fayodhowrka nadaafadda iyo isbeddelka dabeecadda deegaanka noqo qof mas-uul ah adigoo garanaya oo kor u qaadaya arrimaha soo socda kow isticmaalka biyo nadiif ah oo nadiif ah mar kastaaba labo muhiimadda ay leedahay in la haysto iyo isticmaalka musqulaha musqulaha oo la hagaajiyey saddex waxaa waajib ah goor kasta inaad gacmahaaga ku mayrarto saabuun afar yaraynta khataraha faafitaanka cudurrada iyadoo la haysto deegaan xun oo wasaq ah haddii aad og tahay khataraha iyo cudurrada ka dhalan kara nadaafad darida hagaaji oo wax ka bedel nolosha gurigaaga inta qashinka uu kuu jiro ayuu cudurka kuu jira ballanteennu waa hagaajinta nadaafadda deegaankeenna fariinta wacyigelinta horumarinta nadaafadda iyo fayodhowrka ee magaalada baardheer waxaa idiin soo saaray hay-adda concern worldward iyo lifeline gedo waxaana maalgeliyey somaali humanitarian fund oo loo soo gaabiyo s h f mahadsanediin
xolihii dhammaada ee dadkii baa dhimanaye wixii dhigla ou kacaa eudhib awooda udhib eudhib awooda udhib haysdhigan la sugayo waxaa dhimanayaa hoy dhiigaagi wey haysdhigan la sugayo waxaa